iyo jafo hoose oo mataqaanaa xilalka u dhiibaayo hadday tahay hiiraan iyo hadday tahay jowhar oo hirshabeelle ah wax loo dulqaadan kara ma ahan waa enjoys nin enje o ku shaqaynaa waa golo wasiiraa dhisan golihii wasiiradoo dhisnaay inuu shiruu qabto waa diiday golihii wasiiradu waa kala tageen inay shir isu yimaadaan waa diidiyey ina danaha hirshabeelle iyo horumarintiisa laga wada hadlo waa diiday ilaa dhowr iyo toban dhagax ou dhigay wax ka shaqeeyey haba yaraatee ma hayno haydihii deeqbixiyaashahay oo howlahaas qaba lahaay na inuu saxiixo warqadoodii waa diidaa soo dana gaara ka hormarsanaya danaha guud ee hirshabeelle sidaa daraaddeed xildhibaanada hirshabeelle waxaan u soo jeedinaynaa annagu haddaan nahay ninkaan inaan iska wareejinno oo xilkiisa xilka ka wareejinno wax horumara iyo wax danu hirshabeelle u hay ayna jirin sidaa dara waan soo jeedinaynaa waxaana codsanaynaa inay nala qaadataan